xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar sida ka muuqatay aada loo qorsheeyey saako waxa ay kula jirmaaday ciidamo ku sugnaa deegaanka kaayib ee gobolka galguduud kuwa oo muddo halkaa isku aruursanayay islamarkaasina ka dhega furaystay baaqyo xarakada dhankeeda ka yimiday oo ahaa inay ka baxaan safka shisheeyaha weerarka ayaa waxauu ku bilowday qarax sishaadi ah kadibna xabadda ayaa bilaabatay in muddo ayaa halka lagu dagaalamayay kadibna ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay la wareegeen gacankuhaynta xeelada kaayib ku taal qaar ka mid a ciidamadii ku sugnaa halkaasi ayaa la laayay waxaana la sheegaya in meydadkoodu xerada ay dhex daadsan yihiin qaybtii kale ee ciidamada goobta ku sugnaa ka mid ahaa ayaa cagaha wax ka dayay iyadoo mid waliba uu naftiisa la baxsanayo war horudhaca oo aanu helna waxa uu sheegayaa in ugu yaraantii shan gaari oo ay ku jiraan nuuca ciidamadu ay isticmaalaan ee dagaalka ay u gacan galeen ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin qaraxa koowaad iyo rasaasta ku xigtayba waxaa laga maqlayay deegaano ka durugsan halka saaka dagaalku uu ka dhacay maleeshiyada iyo ciidamada ku sugan deegaanka baxdo oo aada u qarqaraya ayaa keblayuurar ah iyagoo iyaguna ka baqaya in lagu soo ekeeyo weerar la mida kii saaka ka dhacay deegaanka kaayib baxdo iyo magaalada cadaado iyo deegaanada u dhow iyo guud ahaan gobolka galguduud kan mudugga ayaa si weyn looga hadalhayaa weerarkan saaka xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula kalahday ciidamada ku sugnaa deegaanka kaayib in mid ka mid a xeryaha ciidamada xilligan cagta la mariyo ciidamadii joogay ay noqdaan wax la laayay iyo wax cagaha wax ka dayay hantidoodana lala wareego waxa ay dhabarjab ku tahay socdaalkii madaxweynaha dowladda federaalka maalmahan uu ku dhiirigelinayay ciidamada iyo mooryaanta ee uu ku tegayay meelo kala duwan dhowaan deegaanka baxdo oo kaayib ay daris yihiin ayuu tegay madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud waxaanuu sheegay in loo baahan yahay in la iska difaaco xarakada shabaabul mujaahidiin laakiin taasu saaka ma dhicin macluumaadka ku saabsan dagaalka saaka ka dhacay kaayib waa mid had waliba wax ay ka soo kordhayaan wararkeena dambe ayaana xogtoo dhamaystiran kusoo gudbi doonaa insha allah